iyadoo ay inagu soo food leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan isla markaana ay jiraan danyar badan oo aan awoodin in ay helaan afurka ayaa dhalinyarada la magac baxday ururka guulwadayaasha jiilka dadka deegaanada waqooyiga dalka ee asal generation achievers organization waxa ay maanta deeq raashin ah oo ku filan bisha ramadaan gaarsiiyeen siddeed iyo toban qoys oo danyar ah oo aan awoodin in ay helaan afurka ugu horeyn fatxi mukhtaar oo ah guddoomiyaha dhalinyaradan ayaa sheegtay in raashinkan ay ugu tala galeen ka farxinta danyarta si ay afur oga dhigtaan bisha ramadaan iyadoo dhanka kale codsatay in lagala qayb qaato afurinta danyarta
asal generation ajivas hay-adda samafalka maanta waxay u targashay inay ay caawiso soonka kusoo dhaweynayso siddeed iyo toban qoys ee halkan kusoo dhaweynayso waxaan ileeyahay dhammaantiin soo dhowaada horta markii hore waxaa mahad iskale ilaahay noo suurtageliyey wax walba markii labaad waxaa halkan aad mahad weyn ugu dirayaa cid walba oo nagala qayb qaadatay farxadgelintan caawimaadan intaan la eg nagala qayb qaadatay qof walba sidoo kale waxaa halkan mahadcelin lagu dirayaa cid walba oo halkan nagala soo qayb gashay waa ku mahadsantihiin sida quruxda badana noogu soo qayb gasheen waxaan idin leenahay ilaah idiin barkeeye wax walba oo idinku targalnay insha allah anagana inta la soo baxdin intaas inka badan ilaaha siiya waxaan rajeynaya insha allah inay noqon doonto raashiinig wax u tara intaan ugu soo targalnay intaan inka badanna waan rajeynayna inaan u qabanay insha allah hadduu ilaahay dhaha dhanka kale qaar ka mid ah ducaadda iyo culummada mandheera oo madashaan ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalka dhallinyarada iyagoo sidoo kale ugu baaqay dhallinyarada kale iyo dadka maalqabeenka ah inay ku daydaan oo ay garab istaagaan dhalintan ramadaan haddii la gaarana in badan waxaa nabigeen caleyhi salaatu wasalaam uuna faray inaan aan dadkii masaakiinta ka warqabno oo wax baxsano sadaqada aan badinno wanaagga noocyadiisa badan aan ku dadaalno salaada habeenka la tukanayo maalinkii la soomaayo qur-aanka in badan la akhrinayo alla subxaanahu wa tacaala loo dhowaanayo arrinta munaasabadan hadda aan u kulunay agawo asal generation achievers organization arrintan ay gudagaleen dadka u kulmiyeen arrinta gogashan loogu fidiyey sababteedii ilaahay ka aqbalo wanaagay sameeyeen xoolahay aruuriyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbalo khayrka ay ummadda ay u tarayaan niyadooda ilaahay u toosiyo maxaa yili camalka niyadu waay innama alacmaalu binniyaat
maanta meesha waxaan u joognaa munaasabad oo ramadaan lagu soo dhoweynaayo organisation oo la yidhaahdo agao lasoo gaabiyo magac lasoo gaabiyo agao la yidhaahdo dhallinyaro wiilal iyo gabdho ka kooban oo marka ramadaanka ku soo dhoweynhayaan iftaaru saa'im dadka masaakiinta oo la afuriyo raashiin koley intii tabartooda oo la siinayo ayaan ku soo dhoweynaynaa marka arrintaas oo arrin aad u qiimo badan aad u weyn waa sidii nabiga calayhi asalaatu wasalaam uu noo sheegay oo yidhaahday qofkii hal qof afuriyo hal qof qofkii afuriyo wuxuu leeyahay laba ajir ajirkii adiga aad soonneed iyo qofkaas oo aad afurisay ajirkiisii asigoon waxba laga nusqaaminaynin saas daraaddeed arrintan oo aad aad u qiimo badan oo qof kastana ma heli karo qof nasiible ayaa heli kara sadaqadaas marka dhallinyaradaas oo arrimahan soo qalqaaliyeen oo markaan islaanimadan iyo dadka muslimiinta oo daciifiinta loo gargaaro soo qalqaaliyeen ilaahay ha barkeeyo marka raashinkan iyo alaabtan dadka masaakiinta oo sooma bishan ramadaan ayaan ugu talagalnay maantana ay xa tahay marka watacaawanuu cala albiri wataqwa ayay ka mid tahay oo ilaahay qur-aanka nooga sheegay oo ilaahay uu leeyahay wanaagga iyo alla kacabsiga isku kaalmaysta saan oo kale ayaa ka mid ah marka dhallinyartan kulley waa gadaalaan ugu ducayni doonaa ayakana waa ku hadda meesha taagan oo da'daan yar waaya waa dadkii mustaqbalka oo magaalada aan aftirin lahay waa qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdaasi raashinka ah ayaa u mahad celiyey dhallinyarada asal ee maanta ku wareejiyey raashin ka kooban bariis sonkor saliid cusbo iyo timir asal generation maantan isku kan yeertay halkan oo na caawisay kheyr alla haseeye wixii soonfur bilaawgiis hadda nagu caawiyeen ilaahay kheyr alla haseeye ilaahay adiga iyagana say raban allah u yeela waxaan ilaahay idinkaas aan ka rajaynaynaa in adigana caawimaad fara badan ilaahay meel kaalmeel ilaahay kheyr qabta allah waxa ka seeye insha allahu tacaala si ay raban allah u yeela aniga ilaahay idinkiis si aan rabna allah hanoo yeela ilaahay idinkiis waa mahadsanteen raashiin waa halne waa mahadsanteen kheyr allah ada siiye waxaa raashiin waa halne digir iyo bariis iyo saliid waa halne khayr allahdan seeye
ilaahay kor allah ka dhig masaakiinta waa saaciiday ilaahay kor ha ka dhig insha allah nin hadal fiican maaqaani ilaahay barke insha allah hadaan mahadan ugu hayna abaal ab noo galeen naftigey naftigey marka ilmaheydna naftigeed dhibaatay qabeen markan kheyr allah siiyo waaba labadoo biro waaba u duceey kheyr allah siiyo waaba kheyr allah siiyo waaba u duceey si kastaba ha ahaatee dhallinyarada asal generation ajivas organisation waxa ay ka codsanayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo kuwa uu eebbe wax siiyey in lagu garab istaago afurinta danyarta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera